waxaa sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka suuqyada magaalada Beledweyne kadib markii uu shidaalka ka qaaliyoobay dalalkii laga keeni jiray iyada oo saameyn ku yeelatay darawalada kaxeeya gaadiidka qiimaha shidaalka ayaa wuxuu hadda marayaa litirkii hal doolar iyo toban senti halka markii hore uu mari jiray qiimadan sagaashan senti cadow cismaan oo ka mida ganacsatada iibiya shidaalka ayaa raadiyo beerlo ugu waramay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka iyo waxyaabaha sababa inuu shidaalka qaali noqdo
baasiinku waxuu ahaa jiray leetarkii waxaa la gadi jiray dhibic sagaal haddana hal doolar iyo toban senti aa la gadaa fuustadiina laba boqol iyo toban waxaa waye marka sidaasoo u kacay qiimuhu saasoo u kaceen dadii boqol iyo laba boqol toban laba boqol iyo toban laba boqol iyo toban lagu soo galaa marna laba boqol iyo toban iyo shan marna wuxuu lagu soo galaa laba boqol oo waxaa jira laba boqol iyo shan doolar laba boqol oo mar lagu soo gali jiro naftadana sidoo kaleeto waxaa weeye boqol iyo toddobaatan shan boqol iyo se- boqol iyo lixdan iyo shan kumaas haddana boqol iyo tod- siddeetan iyo shan boqol iyo sagaashan iyo shan ay ku fadhidaa waxaa weeye marka leetarkiina waxaa gadnaa dhibic sagaalaan gadnaa iyo shan siti intaasaa kugu korortaa la yidhaha qiimihii lagu soo rara qiimihii intaasaa shidaal ku taa waa lagu iyo intaasoo maro waayaa intaasaa isbaari noqda intaasaa ganacsi ku noqda marka intaasay ku darayaan intaasay ku darayaan isbaaradaa tirada ka badan maxaa ku dhaca haddii la yidhaha waxay ku leeyihiin intaas waxaa waaye intaasaa ku intaasaa ku daratay meelabe intaasaa ku daratay sidaasuu ku kordhay marka maane dekeddan waxa iyo rabta inta ka dhacaysa waxa weeye iyo beledweyninta ka dhacaysa yaa loo qaybinayaa waa lagugu dirayaa hal shidaalku wuxuu looga yimaadaa boosaaso iyo xamar halka xamar waxa waaye waa dhibaato badan yahay dhowr biloodu maqnaanaya wuxuu ugu yimaadaa boosaaso meel kale loogama yimaado naftada boosaaso looga timaada baasiinkuna xamar uu looga yimaadaa waxa weye marka ka xamar baasiinkaas wuxuu ku imaanayaa si saa'id oo dhibaato rafaad uu ku imaanayaa marka waddadii way xihan tahay jid dhibtu wa- oo caraaf uu ku yimaadaa markuu shidaalku markuu raqiis yahay markuu shidaalkiiyo markuu markuu ou qaaloobo markuu qaaloobo oo loo roon yahay ben haddaan la sheegin markuu qaaloobo uu roon yahay markuu raqiis noqdo yaaba kaa gadanaya waa wax raqiiso xaradu ka badanaya wax raqiiso noqonaya laakiin markuu qaaloobo in wax kaasoo galaana laga yaabaa oo qaali noqdo markuu raqiis yahay afarta koonuu dhooban yahay waa kaasoo gadana ma leh marka waa sidaan wax ku aragnay ma sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ayaa waxaa saameyn kala duwan kala kulmo gaadiidleyda magaalada Beledweyne